Hiddaha Islaam Tarabiya oo ka mid ah macallimiinta jaamacadaha ku yaala magaalada Jowhar ayaa ka hadashay saamaynta taban uu maandooriyuhu ku leeyahay dhalinyarada iyadoo ku baaqday in bulshada, waalidiinta iyo hay'adaha kala duwan ay si wadajir ah uga shaqeeyaan badbaadinta jiilka soo koraya. Maxamed Hidaaya ayaa sheegtay in isticmaalka maandooriyuhu uu si xowli ah ugu faafayo dhalinyarada, taasoo horseedaysa hoos u dhac ku yimaada waxbarashada, caafimaadka iyo anshaxa bulshada. Waxay tilmaantay in dhalinyaro badan oo magaalada Jowhar ku nool ay ku qasban yihiin inay joojiyaan waxbarashada sababo la xiriira ku tiirsanaanta daroogooyinka iyo waxyaalaha kale.
maandooriyaasha hadda caqabad kale keeneen horta maandooriya laba loo bartaa qof wuxuu u bartaa inuu ku dadaysado qofka saaxiibka wuxuu sameynayo u sameeyo u sameeyo ku qofna wuxuu ku bartaa inuu probleenka uu haystay isaga saaro isagoo ku dareemaya farxin u qaadanayo ku qofna wuxuu u cubaa een, qofna wa- ma ma fahansana dhibaatooyinka uu geysanayo caafimaad ahaan qof waxaa isagoo caafimaadka bartay yaqaana haddana isticmaala maxaa keena wuxuu kuleeyahay shaqo la-aan ay hayso broblem ay haysto buuq ay haysto oo iskaga mutinaya laakiin hadda haddaan kala qaadno maandooriyaasha way kala badan yihiin qashadaa jirto ee, taabuwaa jiro waxaa jira keliya daramdoo laha isticmaalaa jiro een, waxaa jira hadda waxaa soo kortay ee cirbo la isku duraayo oo qofku meeshuu joogo meel kale usan ogeyn caqabad waaye marka intaasna waxaa looga bixi karaa dhalinyarada in la wacyigeliyo oo loo sheego caqabadaha caafimaadaan ay leeyihiin een, financial ahaan ay leeyihiin dhaqaale ahaan iyo muuqaal ahaan iyo caafimaad ahaanba Een, waxaa jira ajendayaal ajendaha dhalinyarada oo yaraa lahay tusaale ahaan maxaa laga wadaa dhalinyaradu ujeedo ma ka leeyihiin inay horumar isgaarsiiyaan inay dhali- dhalinyaro midoobaan inay wax ka abuurtaan waxaa looga bixi karaa waxyaradaas ajadiyarada waxaa looga bixi karaa dhalinyaradu inay isu kulmaan een, wada abuurtaan mashruuc kuwaasay ku maalgelinayaan gobolkooda horumar u gaarsiinayaan naftoodan ay isbedel ku sameynayaan Een, haddaan kala qaadin saddex qayba noqone hadday noqoto xagga waxbarashada Warbixintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo magaalada Jowhar ay ka socdaan dadaallo lagu xakameynayo isticmaalka iyagoo ganacsiga maandooriyaha hase yeeshee khubaro badan ayaa sheegaysa in weli loo baahan yahay qorshe ballaaran oo loogu tacaalo dhibaatada qam dhibaatada maandooriyaha uu leeyahay.